madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo afmeeray maanta madasha awoodeynta dhallinyarada kaasoo dhowaanahanba ka socday magaalada baydhabo madashan ayaa ahayd mid ay kasoo qaybgaleen qeybaha kala duwan ee dhallinyarada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana dib loogu oogayey qabi qoraalka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya sidii ay dhallinyarada isula meel dhigi lahaayeen aaraadooda ku aadan dastuurka iyo waxyaabaha ay isleeyihiin qodob ahaan waa muhiim in la bedelo madaxweynaha ayaa mar uu ka hadlayey dhibaatooyinka haysta dhallinyarada waxa uu soo qaatay kana sheekeeyey nabadda markii ay jirtay dowladdii hore ee kacaanka iyo xilligii ay ku soo aadeen taasoo xilligii ay dhallinyarada ahaayeen siisay fursad aad u badan aysan helin dhallinyarada maanta nool wuxuuna sheegay inay u baahan yihiin mid la mid ah tii ay heleen taasoo uu sheegay madaxweynaha in lagu heli karo dowladnimada oo keliya
wayuu ahaa mustaqbalka deynta iyo beriyeeda mustaqbalka deynta iyo beriyeeda dhallinyarada janiska ibarante laba nasiib hadhayay laba jaanis hadhayay jaaniska deynta isagu iskuleen waxbarashada isihadleen iyo nabadi isihaysateen iyo isindabaaridaan dadkana kusugan isiiyeen dhallinyarada deynta reerkoo mustaqbalka deyntana isiiyeen waxa uu kalou madaxweynuhu sheegay islamarkaana ku adkeeyey dhallinyarada in ay difaacdaan dowladnimada ay haystaan hanaanka federaalka iyo weliba maamul goboleedyada wuxuuna u hogo tusaaleeyey dhallinyarada in nabaddu ay tahay midda keliya ay ku heli karaan danahooda iyo hankooda ku aadan mustaqbalka dhow
raashinkanjahayta raashinkeenu balaha raashinka may hadlaayo dadku waalidiinta ee masaakiinta ee may hadlaayo dhalinyaro ugala suubiyaa isiina dhalinyarayti dhalinyaradii miskiinada dowladka soomaaliya haysata dhalinyarada welibadan lankaska oo dhalinyaro ee udalo inuu isukati jiro wala usu xaqlahayo oo usuata inhaysan inuu isukafakir wala usukawaayana kafakir doorka haweenka ayuu madaxweynuhu sheegay in ay tahay mid maamul goboleedkiisa uu siin doono ahmiyad gooni ah isagoona soo qaatay dhismaha golaha deegaanka ee ka kooban kow iyo labaatanka in aysan dhici doonin iyadoo lasoo dooran shan haween ah oo uu sheegay in laga rabay inay kasoo qayb galaan degmo walba golayaashooda deegaanka ee ka kooban kow iyo labaatanka golaha deegaanka kow iyo labaatan ku noole kow iyo labaatankaas ku nool shan gabhood noo laha gadana ma dhiso dhismahaada laga bixilaa walaashe shaqaalahaaakadare wasiirada xildhibaanada meerkata kakada kakada diihangeliyaano gabro walbada jaamacado gale insha allahu ugala suuqyaana hoor aalada indhaada yoolkuweel